warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah maxkamadda ugu sarraysa dalka oo go'aan ka soo saartay dhegaysiga dacwadda b b i aadan biro ducaalana waxa uu ku baaqay in la dejiyaa hindisa sharciyeed ku saabsan wax soo saarka shidaalka iyo canshuuraha soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixisay qaaraanka qaramada midoobe ee la sheegay in aysan bixin kulan wacan subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimaha axada taariikhdu waa toban iyo lixda bisha koowaad sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee supreme court ayaa soo saartay go-aan ku saabsan dhagaysiga dacwadda racfaanka ee qorshaha sharci beddelka ee b b i kiiskan ayaa looga soo horjeedaa tallaabadii ay maxkamadda racfaanka ee waddanka bishii sideedaad ee sanadkii hore ay dhinac iskaga dhigtay geedi socodkan bishii sagaalaad ee sanadkii labada kun iyo labaatan iyo kowdii ayay ahayd markii xeer ilaaliyaha guud ee dalka bowlka heera karyuki iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka i e b c ay tageen maxkamadda ugu sarreysa kenya waxay labada dhinac ku doodayeen in aysan ku qancin natiijadii koobneed ee ilaa ka koobneed ilaa sideed qodob oo ay maxkamadda racfaanka cuskatay oo ay ka hor markaasi ku hor istaagaysay in waxa laga bedelo xeerarka dastuuriga maxkamadda ugu sarreysa waddanka ayaa sheegtay in dhinac kasta oo dooda markaasi dood qaba ay matali doonaan laba khareen keliya tani ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xakameynaya faafidda cudurka covid nneteen sidoo kale cid kastaoo doonaysa in kiiskeeda la dhagaysta waxaa la siin doonaa afartan iyo shan daqiiqo dhanka kale maamulaha dugsiga hoose ee magaalada madow gaasho ee deegaanka lagdheera ismaamulka gaarisa macalin duubow rashiid odowaa ayaa ka warbixiyey xaaladda iskuulka iyo siday ardayda u saameysay abaarta ka jirta deegaankaasi inkastoo sida uu sheegay ay hadda xaaladda sidii hore dhaanta
iskuulka hadda waxaa joogtaa maaragtay afar boqol iyo toddobaatan marka laba boqol waa gabdho laba boqol iyo toddobaatan kalena waa wiilal saasay ku kala yihiin marka afar boqol iyo toddobaatan way horta abaarta aad bay inta hadda abaarta zaaid aheda roob la-aanka ahaa zaaid ay noo saameysay xagga enrollmentka maxaa yeele hadda ilmaha way soo gagadoomeen intuu cirka dhacay laakiin oo noo yara dhacay laakiin inta ka horreysa waxaa ilmo qariibo boqol iyo qadar baa iska maqnaayeen oo ariga raaceen oo dadka ay la guureen maxaa yeele markii baadiyaha la aado laazim ilmihii waa la isticmaali nomadic way of life way marka abaartii hoose u yar dhacday enrollmentka marka hore aad u yar hoose dhacday laakiin hadda waa la yar improve garaynaya ilmihii way soo noqonayaan waxaa hadda iskuulkan waxaa joogta t s c sideed macalin marka adii at least afar ama shan macalin oo kale way ka maqan tahay marka t waxaan ku kabnay maaragtay macalimiin oo p t a la dhaho oo bono managementka dadweynaha ay qorteen inkastoo hadda macalimiintaas waqtigii ayna saameysay abaarta ilmihi waxba kama soo bixi karin ilmo lacag loo diri kara maba jirin because waalidkiiba cidda ma joogaan lacagtina lama wahay neef ariyo gadmeel hataa maba jirin marka aad haddana lacagay weli nagu leeyihiin macalimiinta ayada aheyd marka waxaan filaynaa hadda next week ama daada weekend aan paris u yeelno wixii hadda lacagoo ku maqan aan maaragtay aan ka dhacsiino sifalab qarashkii macalimiinta ah lagu heli lahaa laakiin hadda way joogaan macalimiintii marka shantii macalin waxaan ku kaafagaraynay macalimiin oo p t a hadda madoogaasha horta waxaan joogaa sagaal iyo toban sano waxaan nahay the highest head who overstayed in this school maybe kolleyba haddii dad kalena waan la transfer garaynaya afar sano shan sano markay joogaan laakiin kolleyba according to my leadership I try my best level sifa maaragtay intaas hadda aan ku joogay without complain waxba jirin laakiin intaa hadda aan joogay aad ayaan oga dagaalamay ali marriage wax hadda oo maaragtay gabdho la guursaday ama guur daraadii iskuulka looga bixiye weli haddana may saameynin iskuulka c b c ga waa lala qabsaday maxaa yeele macalimiinta waa la traingareeyey dowladda qarash badan ayay ku bixisay marka ilmihii way la qabsadeen hadda ilmaha hadda ku jiraan grade 1 grade 2 grade 3 because way bedel marto class wixii la dhahay waa grade because up to hadda class 5 maxaan u malaynay waa grades class 6 iyo 7 iyo 8 baa u dambaysa systemkii hore oo 844 marka waa lala qabsaday maxaa yeelay macalimiintii hal ama laba mooyi most of them 100% waa trained teachers on that CBC marka waa okay waa lala qabsaday
aadan barre ducaale ayaa ku baaqay in la dejiyo hindiso sharciyeed ku saabsan wax soo saarka shidaalka iyo canshuuraha maxamed axmed khaliif ayaa dhamaystiray
xildhibaanka laga soo doortay gaarisa tawshib aadan barre ducaaley ayaa golaha qaran ee xerdijinta ka codsaday in la dardargeliyo ka doodista hindasharciyeedka wax soo saarka batroolka iyo canshuuraha ee labada kun iyo kow iyo labaatanka kaasoo loo ogol leeyahay in lagu dhimo canshuurta dhaqliga ee loo yaqaana vat si loo yareeyo qiimaha maciishadda hogaamiyihii hore ee aqlibada baarlamaanka dalka ayaa sheegay in hindasharciyeedyada taabanaya muwaadiniinta caadiga ah laga hormariyo kuwa quseeyo dawaaqada daaqada sare ee siyaasadda ducaali ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in baarlamaanka dalka uu mudnaanta siiyo hindasharciyeedyo keliya dani ugu jirta siyaasiyiinta balse la hilmaamay hindasharciyeedyo lagu horumarinayo nolosha muwaadiniinta waxa uu sidoo kale sheegay inay nasiib darro tahay in sharci dani ugu jirta nolosha qof kastoo kenyaan aan mu- ma- aan mudnaanta la siin islamarkaana aan diiradda la saarin hindasharciyeedka batroolka oo uu soo gudbiyey guddiga golaha qaran xeerdejinta u qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta oo ay hogaamisa wakiilka haweenka ee ismaamulka homabay gladis wanga aadan barre ducaale oo hadalkan ka jeediyey magaalada gaarisa ayaa sheegay in maalinta beri uu fariin u diri doono guddoonka baarlamaanka si xildhibaanka loogu yeero fadhi gaar ah si loo ansixiyo sharcigan kadibna sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweynaha u saxiixo maxamed oo uu mahadsan yahay Ma- madaxa xisbiga o d m reela odinga sidoo kalena ah musharax madaxweyne ayaa sheegay in haddii bisha sideedaad ee sanadkan uu la wareego hogaanka ugu sarreeya ee dalka lasoo afjari doono dagaal beeleedyada waxa uu hoosta ka hariiqay in isku dhacyada bulshooyinka wadanka ah ay horey aad usoo noqnoqdeen xiliyada doorashooyinka mister odinga oo arintani ka hadlay xili uu ku sugnaa gobolka bartamaha dalka ayaa kenyaanka u sheegay in badqabkooda la sugi doono iyadoona la eegeyn halka uu qofka dhalasho ahaan kasoo jeeda amaba uu ku nool yahay waxa uu ku celceliyey in maamulkiisa uu diradda saari doono xaqiijinta badqabka shacabka iyadoo aanan cidna laga ogolaan doonin in ay mar mid markaasi kale cabsi midka kale ay cabsi geliso
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
xilli dhowaan qaramada midoobe ee shaacisay in dalal ay ka mid tahay soomaaliya bixin qareen waa qaaraanka qaramada midoobe ayaa waxaa warkaasi faahfaahin ka bixiyey amaba ka bixisay dowladda federaalk ee soomaaliya danjiraha u fadhiya soomaaliya qaramada midoobe abuukar baale ayaa sheegay in dowladda soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol sidee waa siddeetan iyo sagaalkii ilaa iyo labada kun toban iyo toddobadii aysan bixin qaaraanka xubinnimada qaramada midoobe balse soomaaliya ay intaasi u furneyd in ay xubin ka noqoto qaramada midoobe maadaama duruufo badan iyo dagaalo sokeeye ay ka dhaceen dalka danjiraha oo la hadlay mid ka mid ah warbaahinada soomaaliya ayaa sheegay in laga soo bilaabo sanadkii labada kun toban iyo sideedii ilaa iyo sanadkii hore labada kun labaatan iyo kowdii dowladda soomaaliya ay bixinaysay lacaga lacagihii la iska rabay sanad walba oo dhanka markaasi qiyaastii il- uu ku qiyaasay soddon iyo toddoba kun amaba labaatan iyo waa soddon iyo shan kun oo dollar waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dowladda soomaaliya labadii sane ee lasoo dhaafay ay wadahadal ku- kula jirtay guddiga u qaabilsan qaram- waa qaaramaadka eh, dowladaha bixiyeen sidii soomaaliya ay u heli lahayd in muddo qabsatay si lacagaha loogu leeyahay ay iskaga bixiso maalmihii lasoo dhaafay ayaa aad loo hadalhayay lacagaha qaaraanka ah ee qaramada midoobe ku leedahay dowladaha markaasi soomaaliya ay ka mid tahay xilli dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay in dowladda soomaaliya ay kasoo muuqatay fagaarayaasha caalamiga ah door weyn ay ku leedahay howlaha qaramada midoobe guddiga doorashooyinka heer ah ee dowlad goboleed ee hirshabeelle ayaa shaaciyey doorashada toban iyo kow kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kuraasta la shaaciyey ayaa warkooda doorashada aad markaasi kuraasta la shaaciyey ayaa ah kuwa aad u xasaasi markaasi tahay waxaana afartii sane ku fadhiyey siyaasiyiin saameyn ballaaran ku leh maamulka hirshabeelle toban iyo kow kursi oo doorashada la filaya dhowaan ka dhacdo ee inay dhowaan ka dhacdo magaalada jowhar ayaa waxaa markaasi ka mid ah dadka u tartamaya afar haweena waxaana kuraasta ay u kala markaasi tartamaya ay kala yihiin hoba eber eber shan oo uu markaasi ku fadhiya maxamed cumar caymow hoba eh, eber labaatan iyo afar oo afartii sane ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey cabdulqaadir carabow ibraahim hoba eber saddex saddex uu ku fadhiyey yuusuf ibraahim afrax kabaale hoba eber konton iyo labo uu ku fad- ay markaasi ku fadhisay farxiye maxamuud dhaqane hoba eber toddobaatan oo uu ku fadhiyey aadan cali xasan hoba eber sideed sideed oo uu ku fadhisay dahabo suusow maxamuud hoba eber sagaashan iyo toddoba oo ay ku fadhisay khadiijo maxamed diiriye oo hadda ah wasiirka wasaaradda gargaarka ee dowladda soomaaliya hob eber sagaashan iyo sideed oo ay markaasi ku fadhiyey maxamuud maxamed jimcaale hoba eh, hal eber lix oo ay ku fadhiso muna xasan maxamed hoob toban iyo shan oo uu ku fadhiya cali maxamed ah, cumar hoob ah, boqol iyo afartan oo uu ku fadhiya amaba ay ku fadhi markaas sanadihii lasoo dhaafay uu ku fadhiyay cabdulqaadir cosoble cali oo ka mid ah midooda musharaxiinta ee madaxweynenimo ee soomaaliya dhanka kale maamulada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa la filayaa inay noqdaan maamulada ugu horeeya ee dhaqangeliya heshiiskii golaha wadatashiga islamarkaana si deg deg ah ku qabta doorashada golaha shacabka ee soomaaliya haatanna dhanka ayaa caalamka dhegeystayaasha haddii aan eegno qodobada saaka aan idinkugu hayno warka saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adda lacagaha adduunka ee i m f ayaa ku talinaya in dowladaha amaba dowladda dalka tunuusiya ay dhaqaalaheeda ku sameysay isbedelo waaweyn i m f ayaa soo jeedisay in hoos loo dhiga kharashaadka ku baxa mishaaraadka shaqaalaha dowladda waxaa arintani waxaa arinkan ka hadlay ee markaasi jeremoy vija oo muddo saddex sana ah hay-adda ku matalayay wadalka- wadanka tunuusiya mas-uulkan ayaa hoosta ka hariiqay in cudurka covid nneteen uu tunuusiya u horseeday hoosu dhicii ugu weynaa ee dhanka dhaqaalaha tan iyo sanadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii deymaha lagu leeyahay eh, dowladda tunuusiya ayaa ku dhowaada boqolkiiba boqol ee dhaqaalaha guud u dhigmaya